فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo xiliyadan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa saddex iyo labaatanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kelimad muhiima oo waafayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere uu ka jeediyey xafladda qalinjibinta dufcadda koowaad ee akadeemiyadda sheekh cabdulaahi axmed sahal raximahullah waxaad sidoo kale maqli doontaan xalqada shan iyo tobanaad ee taxnaha ta'amulaadka suuradaha annuur iyo al-xujuraad ee uu akhriyey sheekh khaalid baatarfi waxaan meesha ka marnayn xubintii caafimaadka ramadaanka iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada منه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag aan ka horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka waana wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda waxay waliyaalkooda ka sii wadaan duqiimaha xooggan ay ku bigsanayeen dadka shacabka aan waxba galabsan ee ku dhaqan marinka khaza afartan isdeedii saacee lasoo dhaafay waxay ciidamada yuhuudda duqiimo ku asqayeen deegaanada kala duwan ee ku yaala waqooyiga koonfurta iyo bartamaha marinka khaza il xogogaal oo ku sugan waqooyiga marinka ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in ciidamada yuhuudda ay duqeeyeen guryo fara badan oo ku yaala magaalooyinka dhaca waqooyiga sidoo kalena ay duqiimo ku burburiyeen dhulbeereedyo aad u ballaaran oo ay dadka shacabka a leeyihiin wariyaasha ku sugan bariga magaalada khaza iyaguna waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda ay xaafadda tufaax ee dhacda bariga magaalada khaza ay ku dileen labiyo toban ruux oo shacab ah kuwaasoo ka kooban haween carruur iyo waayeello aan waxba galabsan guri ka kooban afar dabaqo ay degan yihiin dad shacab ah islamarkaana ku yaala magaalada khanyunis ee koonfurta ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqeymo ku burburiyeen waxaana halkaasi ku sheeday sidaan xogta ku helayno inta badan dadkii dabaqaasi degnaa wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza ayaana waxay shaaca ka qaaday in ciidamada yuhuudda duqeymaha kala duwan ay fuliyeen afartii sideedii saacee lasoo dhaafay ay ku shahiideen in ka badan boqol iyo soddon ruux oo shacab ah halka dhaawaci kala duwan ay soo gaarin dad aan ka yareen laba boqol lixdan iyo saddex ruux oo kale tan iyo siddeed iyo tobanka bishan aynu ku jirnay maarso waa goorta uu sida rasmiga mar kale u bilowday dullaanka yuhuudda ee marinka khaza waxay dadka tan iyo xilligaasi shahiiday marayaan ilaa lix boqol soddon iyo afar ruux halkee dhaawacduna cagcageynayaan kun boqol toban iyo toddoba ruux oo kale duqiimaha ayaana kuwa soconaya ilaayo iminka waxaana suuragal layna sii kororto tirada shuhaadada iyo dhaawacyada dalka koongadda dimuqraadiga ayaa maraykanka u soo bandhigay in dalkeedu ka qoto macdanta qaaliga ee dhulkaasi ku jira madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa xukuumadda washington u soo bandhigay inay la baxdo macdinta qaaliga ee dalkaasi taa beddelkeednu maraykanka dalka kongo ee dhaca bartamaha qaaradda afrika uu usoo diro ciidamo milatari oo dalkaasi ka saara kooxda m saddex iyo labaatan ee dagaalkaada kula jiro xukuumadda kongo wargeyska wall street journal ayaa waxauu sheegay in madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu si aada ugu reeqay soo jeedinta uga timid diggiisa kongo wargeyska ayaa waxauu sidoo kale tilmaamay in maalmaha soo aadanaya caasimadda waddanka kongo ee kinshaasa ay gaarayaan wafdi ka socda xukuumadda washington kuwaasoo madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo kala hadli doono codsiga uu soo bandhigayee ku aadan in maraykanka uu ciidamo u soo diro dalka kongo xukuumadda kinshaasa ayaa markaan si toosa ugu muuqato inay doonayso kaalmada militari ee dowladaha reer galbeedka iyo maraykanka si ay ugu adeegsato la dagaalanka kooxda m saddex iyo labaatanna waa koox xubaysan oo xukuumaddaasi dagaalada kula jirto magaalooyin dhowr ahna la wareegtay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaana dowladda ruwanda ku eedeynaysa inay taageerayso kooxdani kasoo horjeedo xukuumadda kongo wadahadallo la xidhiidha maxaabiis isdhaafsi ayaa u bilowday imaaradda islaamiga ee afghanistan iyo maraykanka saacadii lasoo dhaafay waxaa magaalada caasimadda waa dalka afghanistan gaaray wafdi ka socda xukuumadda washington si ay wadahadalo yeeshaan mas-uuliyiinta imaaradda islaamiga ee afghanistan wafdigan ayaa lagu waramaya inuu qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee imaaradda islaamiga ee afghanistan kulanka ay yeesheen labada dhinac oo qaaday muddo saacado ah ayaa looga hadlaya arrimo la xidhiidha maxaabiista iyadoo imaarada ay sii deysay afar maxbuus oo amerikan ah tanii bishii janaayo sanadkani labada kun shan iyo labaatanka maxbuuskii ugu dambeeyey ayaan la sii dayay maalintii shalay oo jimco ahayd kadib dhexdhexaadinta dowladda qatar imaaradda islaamiga ee afghanistan ayaana juhdi ku bixinayso in maxaabiista muslimiinta ee u dhashay afghanistan ay ka soo saarto xabsiyada maraykanka ugu dambayntii koonfurta lubnaan ayaa maanta martigelisay duuqiimo xoogan oo yuhuuddu ku beegsadeen xarumaha ay leeyihiin ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah ciidamada yuhuudda ayaa sheegay inay dib u bilaabeen mawjadii ugu horreeyey ee duqiimaha dhanka cirka oo ay ka fulinayaan gudaha lubnaan iyagoona ku hanjabayn markaanay diirada saari doonaan deegaanada koonfurta lubnaan ee ay ku xoogan yihiin kooxda shiicada ee isku magacaabay xisbullah weeraro culus oo ay maanta fuliyeen diyaaradaha yuhuudda ayaana sababay waxyeelo kala duwan wasaaradda caafimaadka ee lubnaan ayaana sheegtay in laba qofood ay ku dhaawacmeen weerarada ay yuhuudda ku qaaday magaalada kufra killa ee koonfurta dalkaasi duqiimahan ayaa imaanaya kadib markii maamulka yuhuudda uu buriyey heshiiskii ay la gaareen ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah wararka caalamka dhegaystayaal cawaanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag markan waxaad ku soo dhowaataan muwaasasada alkataa'ib oo baahisay kelmad muhiim ah oo uu afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage uu ka jeediyey xafladda qalinjibinta dufcadda koowaad ee akadeemiyadda sheekh cabdulaahi axmed sahal
أذكر رصاص بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص بصمت الليل أيقظني فرحت أسأل هل ضمته أسماع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن والإسلام قد باعوا أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن والإسلام قد باعوا آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي وهو منصاع صهيون صب عليك الويل من سحب تهمي رصاصا ونارا منك ارتاعوا أسكو الرصاص بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص بصمت الليل أيقظني فرحت أسأل هل ضمته أسماع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن والإسلام قد باعوا أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن والإسلام قد باعوا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الحمد لله سبحانه وتعالى waxaan u mahad celinayaa walaalihii macallimiinta ahaa ee wixii cilmi aada noo soo bandhigayseen intaa iyaguna idinku bixinayey waxaan sidoo kale u mahad celinayaa waxa weeye ee walaalihii ayaguna intaa sabrayey ee ri- waxaa weeye shaqada shaaqa ah tababarka adag ku jiray hadafka laga lahaa insha allahu tacaala waa gadaal marsan waa sheegi doonaa oo idinka dhibaatada aad ugu jirteen laakiin sabrkii iyo dulqaadkii iyo adkeysiga aad soo marteen adinkana waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay miisaanka xa- xasanaadka ha idiin saaro cibaadadaad ku jirteen aayad qur-aan aad tadbiiqinayseen aayadda meesha ku qoran maxaa ku qoran waa ciddu lahum ma stadactum min quwatin wa min ribaati alkhayli tuhribuuna bihi caduwa allah iyadoon intaa la soo marinin ma dhacayso in waxaa weeye aayadda la tadbiiqiyo Een, waxaan marka warbixin yar waxaad ogeydeen saddex labaatanki mey ayaa la doortay nin la yidhaha xasan maxamuud xasan bahane yaa markaa la doortay maalinta la doortay waxaad ogeydeen wuxuu yidhi mujaahidiinta waan la dagaalayaa saddex jihaan kala dagaalayaa dhinaca caskariga waan kala dagaalayaa dhinaca iqtisaadka iyo dhaqaalaha waan kala dagaalayaa dhinaca fikirka iyo ideolojiyadana waan kala dagaalamaya waxaad ogtihiin xamlo adag ay soo qaadeen cer dhul een, wax ay deeyeen tabartoodii oo dhan xagga caskariga ahaday way soo qaadeen waxaan u maleynayaa maalintii xasan gurgur dadka ku dhawaaqay ulaa waa kalluun biyihii ka gureen shan bilood ugu qaadan mayso waa soo afjaraynaa mujaahidiinta waxay dhaheen ninhu adigana de waxaad noo ballan qaadaysaa ilahayna wuxuu noo ballan qaaday adigu waad dhaaratay marka waxaa weeye dhaartaada ha noo joogto labada wacdid kii run noqdaan fiirinaynaa marka inanka ilaahay run noqda iyo in kaada iyo maraykan midku kuu sheegay uu run noqdo yaanu fiirin doonaa maanta oo ramadaan la joogo een, maxaa la yidhaahdaa taariikhda hijriguna ay tahay ee, kun iyo afar boqol iyo afartan iyo lix milaad haddii la yidhahna labada kun iyo shan iyo labaatan may maxaa ka dhiman waxaa ka dhiman abriil bis saddex sano marka intee la joogaa marka saddex sano maanta waxay maraysaa falilah alxamdu subxaana wa tacaala in dhulkii shalaa uu isku soo jiiday ee ku soo ordeen diyaaradaha maraykanka iyo turkiguna ay kor ka wadeen saakin gacanta mujaahidinta ku jiro Allahu akbar. allahu akbar saakin uu gacanta mujaahidiinta uu ku jiro intiisii badnayd meelo yaryar oo ay weli ku hareenna insha allahu tacaala saacadaha soo socda aan ilaahay ka rajaynayno iyo maalmaha soo socda aan ilaahay ka rajaynayno subxana wa tacaala inay gacantooda ka bixi doonaan meelo horay aysan ugu tashanaynin in waxa weeye maxaa la dhahaa mujaahidiintu ay dhaqsaan ku soo gaareenna la gaaray oo- oo maanta dagaalku wuxuu ka socdaa balcad iyo muqdisho inta udhexaysa oo waxaad ogtiin maalmo ka hor mujaahidiintu waxay kamiin ka galeen meesha la yidhaha cali yaalo iyo garas bintow iyo waxa weeye waa dhulka udhexeeyey maxaa la yidhahdaa balcad iyo suuqa xoolaha udhexeeya wey halkaasay maraysaa waxay maraysaa maanta inaan garoonka mu- saa- saacadda idinla hadlaayo garoonka muqdisho in diyaaradihii turkiga ay kusoo degi lahayen ka carareen allahu akbar allahu akbar kuwii qatar ay soo degi laayihiin kuwii imaaraadka imaan laayihiin maraykankii uu dadkiisa la cararayo uu leeyahay muqdisho amni maana ka cararno waxay maraysaa ciidamadii riddada saraakiishoodii mujrimiinta ahaday ee xamar ku dhakanaa ee lasoo bixin la'aa si loo dila la waayey in allah subxaanahu wa tacaala uu soo bixiyey bacaadkii shabeella dhex ay yimideen iyo galguduud ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xasuuqoo baabi'iyey allahu akbar mujrimiintii ugu waaweynaa maantay inay baaba'een maanta ciidanka riddada inuu la'yahay saraakiil hoggaamisa ilaahayna uu gacanta mujaahidiinta ku halaajiyey ilahay qur'an ku tala wayamkuruuna wayamkuru allaahu wallaahu khayru lmaakiriin balaayay ooga maxay ahday ay abaabulayeen muslimiintay rabeen darar iyo dhibaato inay gaarsiiyaan nuurka ilahay rabeen inay damiyeen shareecada ilahay inay tirtiraanay rabeen maanta iyagaa ilahay tirtira subxana wa tala baaba'een ciidamadii murtadiinta ee turki lagu soo dhisay kuwa ertree lagu soo dhisay kuwii waxaa weeye maxaa lahaa masar lagu soo dhisay kuwii maraykan dhisay maanta murtadiin waxay la'yihiin hal urur oy maanta dagaal gashaan waa la'yihiin urur waaxid hal urur maanta oo dagaal ay geliyaan oo isku toosan maanta gacantooda kuma jiro ilah umad celina subxaana wa tacaala jala wacala maanta marka kifadu dhinaca mujaahidiinta jirtaa saddex sana kadib marka horena shan biloodana loo qabtay shan bilood ayaana loo qabtay ilahay baan ku mahadinaa subxana wa tacaala laysa biquwatina walaa bixiilatina lilahi waxda faqad alxamdu lilahi waxda sadaqa wacda wa nasra cabda wa caza jundah wa hazama alaxzaaba waxda turki maraykan etoobiyaan kida balaayo isukeen intay aadeen ilahay baa keligii jibiyey subxana wa tacaala inta baaqiyaan ilah kana jeerina ilaahu nasrigaadan oo dhamaystir ilaahu nasrigaadan oo dhamaystir ilaahu nasrigaadan oo dhamaystir marka xamaladii nimankii gaalade ilaahay wuu baabiyey subxaana wa tacaala maanta maxay marayaan marka waxay marayaan waxay arkeen dadkii muslimiinta ahaa oo wiilashoodii garab taagan dadkii muslimiinta ahaa beentu mogta dhasay soo dhamaanaysaa hadda shacabka waa naceen malabya ka go-an waayo cid rabta male maanta waxay maraya inay dhahaan shacabka iyo mujaahidiinta isku mid waaye hala laayo xasan hadduu xasan baahane hadduu waxaa weeye al-shabaab rabay maxaa ceel baraf loo baabi'inaa loo gubay maxaa waxaa weye mesha layihahda biicaddo dadka maxaa loo laayay guryaha masaakin maxaa loo gubay shacabka masaakinta maxaa loo laynaa maxaa laga rabaa maxay galabsadeen waxaa lagu haystaa waxaa weeye raayada aad haystaan laa ilaha illa allahu maxamed dembi kale ma aysa gelin idan maxaa soo baxay al-shabaab raba been waaye maxaa la rabay almuslim bas magacaa tala bax ama aduu shacab isu bixi ama bulshashadii isu bixi ama waxa weye maxaa la yidhahdaa mujaahid aha dheh almuslim huwa almuslim muslim waa muslim haddii aniga lii waayo adaa lagu dila waagii xabar joogaa waxay sameeyeen axaarada habeenkii ataan la galay iyo ma subax markii lasoo baxay dad badan ururiyeen dadka waxay dhahan war annaga maxaa naga dhigtay annaga nimankii la dagaalay annaga mahane midka sargaalka wersaas miya ahaa kun ku keena adi kun keen adi kun keen adi kun keen adi kun keen kun keen kusoo qaaday waa isku daray waa isku dhex qasay waa nin kunkiisa la baxo war anaa kun kama naqaano se kun kun maan kala naqaana soomaali annaga saasay noo tawdha hadda macmara soomaali waa ka gudubtay maxay joogtaa annaga muslim muslim uu noo yahay cagtaa la wada mariyo marka xamlada halkaasay maraysaa waxay u baahan tahay un insha allahu tacaala balcaday maraysaa iyo xamar dhexdiisee inaad xamar gelisaan insha allahu tabaraka wa tacaala xasan gurgurtana waxaan leenahay ilaahay lama dagaali kartid diintiisa lama dagaali kartid kitaabkan ilaah soo dejiye subxaana wa tacaala kitaabkan ilaahay baa soo dejiyey innaa naxnu nasalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun ilaahayana u ballan qaaday inuu xifdinaayo innaguna ilaahay waxaan beeca kula galnay oo raggaa dhallinyarada ah naftooda ay u bixinayaan waxaa weeye kuwii lagu xifdinayey in ilaahay subxaana wa tacaala nagu daro sabab oo nooga dhigo intaan iyo inta bootashaa joogta maanta dadaad baabi'isaan gaala baabi'isana kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala سيكون محفوظا إلهي أمتك الأسو صار جيل كان أسو بحيا جيل بجيل كتن بيا مركب عن لا نهاية وأركتي إن محاوى بلنقات قالوا إنه سميل جارينين إلهي أنا حكت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ما علينا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت waxaad ku tiirsatay baytulcankabuut wey waa xuub caaro maantana iyagaa gaaja dhammaynaysaa gaala nimankan murtidda waxay noo sheegayaan maraykanka soomaaliya danteedu ka shaqayna maslaxuu loo wadaa soo ma innaga iyo gaalo yaa maraykan u dhow gaalaha weliba caddaana iyo annaga oo waxa waye bariga afrika joognay yaa gaalo u dhow runtaas u sheegna gaalada caddaanka u dhow soo ma wasaa'il iclaamka ka wada maq laga wada maq laga dhegeysanayay isagoo taraam la ukraine macaadintaada inaan qodannaad fasaxaysa haddaad fasixi weysan hee hal doolar ku siin mayno farahan kaa qaadi ruushka ku qabsado ukraine oo gaala oo weliba ninka hogaamiyo maxaa lahaa seleniski maa lahaa yuhuud uu yahay oo taraam ay isku bah iyo isku beel yihiin haddii halkaa la marsiinayo soomaaliyey ma waxaad is leedihiin marka maraykana wax idiin qabanaya oo wax idin hormarinaya waa riyo qaraw wey qaraw marka qaraw kakaca saasaan leenaha marka iyagana haddaa inta kaga gudma waxaan rabaa marka kelmad yaroo gaaban ummadda soomaaliyeed inaan dhaho in maalin kasta murtad cadow shaqaysto ah oo waxa weeye gaaladu ay soo tababarata korka laydinka saaro idinkuna aada ogolaataan wixii aad ka macaashteen waa aragteen inay marayso maantay waxaa weeye ganacsadadii soomaaliyeed inay mudsi qaxaan iyagoo ka cararayo qaadila boobka iyo dhaca xasan bahar uu ku wado waxaad goobjoog tihiin umulihii iyo saamihii masaakiin tahay habeenkii loo keeno cagaf cagaf in guryaha lagu duminayo waxaad markhaati ka tihiin dalkii oo dhan in la beeciyey oo gaalo laga iibiyey qaar turki la siiyo baddii inteedi badneed qaar xabashi loo gooyo baddi ka mida berrigii la siiyo maantay la yidhaahdo xabashi waxay u fasaxan tahay dadka soomaaliyed inay layso iclaamka laga sheego oo leela xabashi waxaa loo fasaxay inay dadka soomaaliyeed ay laysaan loo fasaxay diyaaradahooda waa fasaxnay halaaya dadka soomaaliyeed waxaa ceel baraf iyo biyocadde iyo waxaa weeye eegubaaya maanta yaa waaye amxaaro gaalo ah turki oo danihiisa bis ka fikiraya in la yihahdo dadka soomaaliyeed oo u fasaxan yahay halaayo maraykan in la yidhaahdo ilmo iyo naaga intuu laaya lahdo wuxuu laayey al-shabaab uu laayey la yihahdo idan dadka soomaaliyed waxaan leeyahay dadka dantiina ka shaqaynaya duruuftiina ay dhibayso waa waxaa weeye wiilasha yararkaa ee diintooda difaaceeda duurku gal waxa idinka naxayan wallahi iga haynaysa jirinin wax cidda dhibaatadeedu ay dhibayso waa wiilashaa bis adasheen waxaan leeyahay baraaruga oo kakaca intii lagu dullayn lahay adoo nool wiilashaada garabso oo gacal u noqo qaar ahaan reer muqdisho sidan isu dhaama dadnimo maaha sidan soo maqlin wiila yar yaa ku mudaharaaday maxaa leeyahy abi axmed markii la geeyey xeebta liido ilaa meeshuu rabo waaye iyo xoogaa yar ku mudaharaadeen waa la laayay maxaa loo dilaa abi dartaa loo dilaa in layska gada bisiga in daacad loo yahay oo carruurta soomaaliyeed waaqdhac looga dhigayo maxaa leeyahy loog looga dhigayo loogu loogaayo marta hadday ku timaado soo xool looma qalo abi maxaa loo qalaa carruurteena loo qalaya idinkuna waa fiirsanaysaa soomaaliya reer muslim waa fiirsanayaan somalia waxa dhinka qayrkiis loo xiro adigna soo qoyso wiilkan haddii la dila berri adna waa lagu dilaya ti haysaa berri waxaan leeyahay marka dadka soomaaliyeed markaa guushi waa dhowaataa haddaad fulinimad in haysay ood maqayseen maanta u aragtaan xasan iyo gruubkiisii maraykan iyo wixii haysta idinkaa aragtaan marka insha allah waxaan leenahay hurdada ka soo kaca welishiina soo garab istaaga ugu dambayn nimanka dhalinyarada ah ee gaalada iyo murtadiintu waxaan macnaha la ay ku soo sireen ee daadsan bucaadka shabeellada dhexe iyo galguudii hiiraan daadsan maxaan leenaha weli niman yahow waxbaa idin laaban nafti aadin ku jirta intaa hartay inta ta waa tagtay maxaan leenaha safka cadowga isaga soo baxa sidii kuwa idinka horreeyey oo isaga soo baxay laydin loo karaamaya laydin karaamayn dhib la kulmi maysaan insha allahu tacaala isaga soo baxa oo halaal uga soo baxa oo waxa weeye hori hori uga soo baxa oo guuto guuto uga soo baxa idinkoo isla socotaan oo horin haddaad timaadaan insha allah dhib arki maysaan waxaan dhihi lahayn marka nima yahow waa idin danqanaynaa weli wax isku fala oo waxa weeye wax yaro haddaad xamaalatood gaari gacan qaadato aad heli karto naftaada ha dhaafin ha dhaafsan annagana naga leexo oo gaaladaas yaan la dirirayna caddaan iyo madow leh warniw adiga aabbahay hooyadaha muslimah aduguba aad gaalowdide waxaan ku leenahay islaamimada usoo noqo naga hor leexo iyagana intaasa u sheegi lahay waalidiinta dhalay wiilashaasna waxaan dhihi lahay intaad ooyin laheeday wiilkaadii oo gaalnimo ku dhintay aad barolan ooyin laheeday maanta weli waxaa weeye hadduu kugu nool yahay qabsa hadda naga cesho naga cesho dilkiisa ma rabno dagaalkiisa ma rabno nimanan isagna gaalo la yidhaahdo war ha naga leexdaan bes diintoodana ha kusoo noqdo tawxiidka ha u noqdaano kitaabka udhashan ha u noqdaano soo cesho wiilkaada bes aabbo wiilkaada cesho hooyo wiilkaada cesho haddii kale waxaa waaye berito waxaad arkaysaa sida kuwaada aad qataa'ib ka aragtay yaad beri arki doontaa isagoo ciidda qurqurinaya markaana nidaam iyo shalay waxtari mayso waalidiinta laykana intaas ayaan leenahay si guud waxaan rabaa halkan inaan salaan iyo bogaadin aan uga diro dhammaan mujaahidiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan mujaahidiinta ku sugan thakriga bariga africa ee runtii u babac dhigay xamladii gaalada iyo gaala raacu ay soo abaabuleen saddex sano kadibna waxaa weeye meeshoodii ku celiyey noqday qodax dhuunta kaga taagan gaala iyo damceed ilaahay subxaanah wa tacaala camalkiina ilahay idin aha aqbalo subxaanah wa tacaala nafurnimadiina manaa ilahay haba aqbalo subxaanah wa tacaala kuwiinii shahiiday ilaahay subxaanah wa tacaala fardows alcala ha geeyo kuwa dhaawaca allah subxana wa tacala ha bogsiiyo oo ha caafiyo kuwa gacanta cadowga naga galayna ilahi nooga soo daayo subxaanahu wa tacaala laakiin ikhwaani insha allahu taariikhda idin xusi doonta idinkii kuwa lamidkaahe islaamka iyo muqadasaatka muqadasaadkiisa difaaca ilaahayna ma iloobayo insha allahu tacaala annaguna ma iloobayno muslimiintuna ma iloobayaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala waxaan leeyahay marka walaalaha waa idin hambalyeelaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenaha sabra oo dul qaata insha allahu tacaala maanta waa aragtaan guula ilahayna siiye subxaana wa tacaala cadowga meeshusi marayna waa aragtaan sii labalaabo juhdigii dadaalkii sii laba laaba saddex laaba insha allahu tacaala inta dhiman dadka muslimiinta ay ka haystaan ka bixiyaan leenaha insha allahu tacaala ilahayna subxaana wa tacaala nasriga iyo guusha xaliifkiina ka dhigo ilahay jala wacala waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala nasriga inuu noo kamilo ilahay waxaan weydiisanaynaa aqmaasheena miduu nooga aqbalo ilahay inuu nooga dhigo subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacala dadka muslimiinta guud ahaan dararka iyo dhibaatada haysata ilahay subxana inuu nooga qaado meel kastoo muslimiinta joogaan cadowga dhibaatada ku haayo ilahay inuu ka qaado walaalaheen reer kasa dadka muslimiinta ah ee marasta ah ee yuhuud iyo maraykan iyo gaaloo dhan ay isu bahaysteen ilahay u gurmo rabbi raxmaano ilaw addoommada ducafaa masaakiinaha nahay adaan ku qaylshanayna hadday maraykan u qayshadeen yuhuud iyo nasaaro oo waxa weeye maxaa la yidhahdaa yurub u qayshadeen ilaah adaan kugu qayshanayna ilaahu cid kalon aadno ma jirto ilaahu cid naga faydi karta dhibaatada iyo culayska gaala nagu hayso oon adiga hayn ma jirto ilaahu adaan ku baryayna rabbi raxmaanow ilaahu adaan ku baryaynaa ilaahayu cadowgeena noo jebi ilaahu cadowgeena noo jebi oo guud ahaan muslimiinta meelay joogaan ba cadowgooda u jebi ilaahu quluubteena miday ilaahu quluubteena miday ilaahu quluubteena miday وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين الله أكبر تجلت في سما الكون هلت منها الكفر ذلت راية الحق تحملها الرجال الشداد فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka iyo ramadaanka oo uu soo jeediyo doctor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ugu horeyn dhammaan dadka muslimiinta meel kastoo joogaan waxaan leenahay ramadaan mubaarak ee isku soo noqod wanaagsan waa xalaqaadkii aan ugu talagalnay ee inay ka faa'iidaystaan dhegaystayaasha muslimiinta ee sooman hadduu allah qadaro waxayna qayb ka tahay xubinteenii caafimaadka ee kusoo aaday bishan ramadaan insha allahu tacaala xalaqadeena caaw waxaan ku qaadan doonaa talooyin guud oo ku socota bukaanada damacsan inay soomaan bishan barakaysan ee ramadaan kow talooyinka la siinaya bukaanada ee damacsan ama u baahan inay soomaan bishan ramadaan waa inay iska ilaaliyaan lambarka koowaad cuntooyinka cusbada iyo sokorta ku badan yihiin xilliga saxuurta sababtoo ah waxay jidhka ka nuugaan dheecaan unugeedka taasi oo u keeni karta haraad badan maalintii oo dhan qofka inuu dareemo labo inuu iska ilaaliyo qofka ku shaqaynta qoraxda si aadan u fuuq bixin ama dareeraha jidhkaaga uusan u yaraan saddex waa inuu ku dadaalo qofka inuu cabo ugu yaraan siddeed koob oo bii ah inta u dhexaysa afurka iyo suxuurta ilaa inuu dhakhtarkaaga kuu diido mooyaane afar kala tasho dhakhtarkaaga qaadashada iyo wixii laga bedelayo daawooyinkaaga khaasatan haddaad isticmaalaysid kuwa kaadida badya ee loo yaqaano diuretics sababtoo ah waxay keenayaan fuuqbax xilliga soonka sidaas darteedna dhakhtar la'aan lama isticmaali karo daawooyinkaas shan ka fogow cabista kafeyga iyo qaxwada si korqalleel iyo gaas iyo haraad iyo waxyaalaha la midka aysan kugu dhicin lix dhakhtarkaaga kala tasho cunooyinka ay dhici karto inay lid ku noqdaan daawooyinka aad qaadanaysid sida liinta malabka hilibka idaha xabasowdada iyo waxyaalaha la midka sababtoo ah waxay la falgalaan daawada iyo jidhka si ay waxqabad u sameeyaan maadaama ay ku jiraan maadooyin daawo ah toddobo haddii daawada aad hal mar qaadanaysay waxaad ka dhigataa xilliga afurka ama xilliga suxuurta hal waqti ee sideed haddii daawadu ay tahay laba jeer maalintii aad qaadan jirtay waxaad ka dhigataa xilliga afurka iyo xilliga suxuurta sagaal haddii daawada saddex ama afar jeer aad qaadanaysay maalintii la tasho dhakhtarkaaga inuu kuu bedelo cabir aad qaadan kartid laba jeer ama daawo kale oo uu kugu dhigo toban haddii daawo qaadashada ay kugu adag tahay ama aad hilmaamaysid xilliga soonka waxaa habboon inaad dhakhtarkaaga kala tashatid si laguu siiyo daawo wakhti go'an leh ama kulminaysa daawooyinka kala duwan ee aad qaadanaysid kow iyo toban ogow daawooyinka lagu luqluqoodo ma buriyaan soonka maadaama aanan lallaqaynin labi-iyo toban ogow kaniiniga faleebada nafaqada ah iyo sharoobada waxay buriyaan soonka saddex iyo toban ogow waa muhiim inaad dhakhtarkaaga oggolaasho caafimaad ka heshaa inta aadan suumin maadaama uu ka warhayo heerkaaga caafimaad aad joogto shan iyo toban ee ogow dadka daawooyinka tbda qaata oo horay u maray miisaankoodana uu horay maray oo haddana aan jiifin cudur iyo xanuun aan la jiifin oo aan tabcaan ahayn waa ay soomi karaan daawooyinkana waxay u qaadan karaan sidan soo socota ee daawada maadaama loogu talagalay cuntada ka hor in la qaato waxaa la qaadanayaa soddon daqiiqadood ka hor suxuurta xilligeeda kadib ayaa la suxuurinayaa sidaas ayuuna qofka ku soomi karaa waxaan ilaahay weydiisanaynaa soonkeeni iyo qiyaamkeeni sadaqadeena inuu ilaahay naga aqbalo sidoo kalena nooga dhigo dembi dhaaf iyo naxariis inta xanuunsan oo muslimiinta ahna waxaan ilaahay u weydiinaynaa inuu xanuunka ilaahay ka qaado intaas ayaan kusoo koobaynaa kelimadeeni aad iyo aad ayaa u mahadsantihin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada shan iyo tobanaad ee taxnaha ta'amulaadka suuradaha annuur iyo alxujuraad oo uu jeedinayo sheekh khaalid baatarfi waxaana tarjumada daruustan halkan ka soo jeedinaya walaalkeen maxamed cali aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تكملة لدرسنا السابق في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وفي درسنا هذا سنتكلم عن قول الله سبحانه darsigan waxaan isku dul taagaynaa qayb ka mid a aayaddii hore oo uu allah subxaanahu wa tacaala ku yidhi ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون قال البغوي رحمه الله albaqawi raximahullah wuxuu yidhi waxaa loola jeedaa midkiin yuu ceebaynin kan kale cirdigiisana yuusan durin tanaabuska waa ficil miisaan ahaan ah tafaacul waxaana loola jeedaa naanaysta waana in qofku ugu yeedho qofka kale magaciisa waxaan ahayn cikrama wuxuu yidhi waa in qofka ku dhaho qofka kale faasiq yahow munaafiq yahow gaal yahow alxasan wuxuu yidhi marka ninka yahuudiga iyo nasraaniga ah ay soo islaamaan baa waxaa loogu yeeri jiray yahuudi yahow nasraani yahow markii dambe waa laga xarimay taas cadaa wuxuu leeyahay waxaa loola jeedaa inaad walaalkaada ku tiraahdo kalab yahow dameer yahow iyo doofaar yahow ibnu cabbaas radiallaahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi tanaabuska waxaa loola jeedaa in qofka lagu ceebeeyo xumaan uu horay u samayn jiray balse uu ka toobad keenay bi'sa lismu lfusuuqu bacda aliimaan waxaa loola jeedaa waxaa xumaaday in loogu yeero yahuudi yahow ama faasiq yahow kadib markii uu alla rumeeyey oo uu toobad keenay waxaa kaloo la yidhi qofkii sameeya jeesjees magac xun oo qofka loogu yeero ama xan waa mid faasiq ah marka sidaasi ha samaynina ayay aayaddu leedahay haddii aad samaysaanna waxaad mudan doontaan in la idinkugu yeero magaca faasiq qofka aan arrintaasi ka toobadkeeninna waa qof daalim ah aayaddan waxayna tusinaysaa inay xaaraan tahay tanaabuska iyo naanaysta aan habbooneen oo loogu yeero qofka muslimka ah waxaana soo gelaya dhammaan arrimaha uu alimaamulbaqawi ka soo guuriyey salafka yacnii dhammaan magacyada qofka muslimka ah loogu yeero oo aan magaciisa ahayn waa la iska reebay marka laga reebo xaaladaha qofka lagu tacriifinayo sida tusaale ahaan al acmash raximahullah oo kale oo magacaasi loogu yeeri jiray macno ahaanna midka araggiisa liitay oo magacaas al acmash ayuu caan ku ahaa waxaa sidoo kale la mid ah markaan qof u tilmaamayno qof kale oo aan leenahay hebelka jiiska ah ama hebelka camoolaha ah taasi dhib ma lahan laakiin waa qasab inay tacriifin oo keliya aan ula jeedno ama inaan ugu yeerno qofka muslimka ah magacyo aan habbooneen oo uusan naga mudnayn waa xaaraan mana bannaana waxaana soo gelaya dhammaan arrimahan aan soo sheegnay tanaabuska ugu weynna waa in qofka muslimka ah uu walaalkii ku yidhaahdo gaal yahow faasiq yahow ama bidcoolo yahow ama cadowgii allow iyo magacyo kale oo aan mutaysan kuwan waa tanaabuska ugu weyn iyo naanisyada ugu adag oo aan marnaba habbooneyn inaan ugu yeerno qof muslim ah waciid adag ayaana ka sugnaaday nebiga sala allahu calayhi wasalam oo loogu goodiyey qofka sidaasi sameeya nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii walaalkii ku yidhaahda gaal yahow labadooda mid unbay ku dhacaysaa haddii uu noqon waayey qofkii loogu yeero waxay ku soo noqonaysaa gaalnimadaas qofkii dhahay riwaayad kale waxay leedahay qofkii qof kale ugu yeera gaalnimo ama yidhaahda cadowgii allow sidaasina aanu ahayn isaga ayay ku soo laabanaysaa nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofina qof kale kuma tuuro fisqi iyo gaalnimo ilaa way ku soo noqonaysaa haddii aanu qofkaasu ahayn waxa lagu tuuray marka arrinku waa mid halis badan culimmada qaarna waxay sheegeen in sababta ay khawaarijtu u gaalaysiiyeen ay tahay sababtan inkastoo sida sawaabka ah ay tahay inaysan khawaarijtu gaalo ahayn sidaba ka sugan cali bin abi daalib radiallaahu canhu haddana waa arrin halis ah inaad walaalkaaga ku tilmaamta gaalnimo faasiqnimo iyo nifaaq isagoo aan sidaasi ahayn sidaasi ayay nusuusta kuugu digaysaa haddii aadan ka toobadkeenin marka waa inaan alle uga cabsanaa oo aan ka toobadkeennaa axkaamta aan dadka iska saarayno iyagoo aan mudnayn axkaamtaas qofka muslimka ahna waa inuu ku sifoobaa akhlaaqda wanaagsan iyo tilmaamihii uu lahaa nebiga sala allahu calayhi wasalam nebiga sala allahu calayhi wasalam xitaa cadowgiisa magacyo xun uguma yeeri jirin dad badan oo gaalo ahaana waxa sabab u noqday inay soo islaamaan waxay ahayd akhlaaqda nebiga sala allahu calayhi wasalam allah wuxuu yidhi وإنك لعلى خلق عظيم فسبب إسلام, إسلام الناس كان بسبب خلقه الرفيع عليه الصلاة والسلام ومن ثم جاء أصحابه رضوان الله عليهم saxaabaduna ridwaanullaahi calayhim waxay dhaqan ka dhigteen akhlaaqdii nebiga sala allahu calayhi wasalam akhlaaqdaas wanaagsan ayayna nooga soo guuriyeen anas radiallaahu canhu wuxuu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ma ahayn mid af xun afxumadana iska doondoona mana ahayn mid lacnad iyo cay badan marka uu wax canaananayana wuxuu dhihi jiray maxaa kugu dhacay dhabankaagaba ha ciidoobe maanta waxa ugu yar ee dadka agtooda caadada ka noqotay waa in la isdhaho kalab yahow dameer yahow wax caadi ah ayayba noqotay gaal yahow iyo faasiq yahowna waaba kabiiro weyn muslimiinta dhexdooda ee iltisaamka diineed ka fogaadayna waxaaba dhexdooda caadi ka ah in faajirnimo iyo sine la isku caayo iyadoo arrimahan aanay ahayn wax yar oo waciid adag ku soo arooray qadafku wuxuu iska noqday wax dadka ku dhex faafsan oo aanay jirin cid looga cabsanayo waxaad maqlaysaa iyadoo la leeyahay hebel waa zaani heblaayo waa zaaniyad hebel hooyadiisa waa zaaniyad bal isweydii xaggeed alle ka aadi doontaa maxaase kaaga imaan doonaa hadalkaas aad ku hadaaqayso wallaahi maanta haddii la dhaqangelin lahaa sharciga dad badan waa la garaaci lahaa oo waxaa lagu dhufan lahaa siddeetan karbaash oo xaddulqadaf ah in dhaqanka nuucan ah ku dhex faafo muslimiinta waxay ka dhigan tahay bulshadii oo fasahaaday marka waa lama huraan inaan islaaxinno arrintan oo aan ka naseexayno nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi mu'minku ma ahan mid duris badan lacnad badan oo af xun yacni waxaa loola jeedaa akhlaaqda qofka mu'minka ah ee iimaankiisu kaamilka yahay ama doonaya in iimaankiisu kaamil noqdo kama mid ahan inuu duro muslimiinta iyo nasabkooda ama uu duro qaab abuurka iyo dhaqankooda arrimaha noocaasi ah ma habboona in qofka muslimka ah ay ka dhacaan waxaa sidoo kale wanaagsaneen in wax yar iyo wax weynba dadka loo lacnado lacnadu iyadana dadka way ku dhex faaftay oo afka ayayba iska saaran tahay lacnadda oo wax yar iyo wax weyn wixii dhacayba waa la isku lacnadaa afxumadana waxaa loola jeedaa in hadalka lagu adkeeyo muslimiinta taasina waa arrin aan wanaagsaneen fuxshiguna waa hadalka xun oo marka ma habboona in qofka muslimka ah uu noqdo qof lagu yaqaana hadalka xun allah waxaan weydiisanaynaa inuu akhlaaqdeenna wanaajiyo oo uu noogu kaalmeeyo inaan bulshooyinkeenna hagaajino oo aan u naseexayno akhlaaqda wanaagsanna ku dhex faafino bulshada isaga ayaa arrinkaas awoodee إصلاح مجتمعاتنا والنصح فيها وانتشار الأخلاق الطيبة في هذه المجتمعات إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي dhegaystayaal inta ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo qodobo kala duwan aad ku maqasheen waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah waasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي